إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط
una soo galeen daawuud markaasuu naxay waxay yidhaahdeen ha cabsan waxaanu nahay laba dood qabta uu midkayo ku gardarrooday midka kale sidaa darteed loogu kala garsoorsay cadaalada iskana jirgar eexo naguna hanuuni jidka toosan ee islaamka